alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاgfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaa inoogu dembeeyey xadiidka saddex boqol iyo saddex iyo toban marka mukararka la tirinaayo oo kollay dabcadaha intaan arkayba ay haalibkoodu saa u tirinayaan waa xadiidka cawf bnu maalik laqba ahaan waa laqbaynay xadiidka macna ahaan haddaynu isila dul taagno xadiidku waxa uu ku saabsan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam qiyaamuleylkii uu la iman jiray ama salaaddii uu habeenka tukan jiray buu xadiidku ku saabsan yahay sida xadiiska ka daahirka ah marka baabku wuxuu ku saabsanaa sawmka nebiga sala allahu alayh wasalam buu ku saabsanaa xadiidkana sawm kama muuqdo marka dee nuskhooyinka kitaabka iskhilaafsan sidaynu hore u sheegnay oo waxaa jira nusakha qaarkood nusakha makhduudka ee kitaabku leeyahay qaarkood oo weliba sheikha lagu akhriyey wuxuu u baabaysnaa baabu cibaadati nabiy sala allahu alayh wasalam sidaas aawadeed dhowrkan baab isku baab keliyay ahaayeen oo cibaadada nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu markaa ku saabsanaa hadday tahay salaatu duxa iyo hadday tahay salaatu tatawuc iyo hadday tahay sawmu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam intaba nusakha qaarkood waxaa beddel ka ahaa baab keliya in loo yeelo baab keliya laga dhigo baabkaasina uu ahaa baabu cibaadati nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga cibaadadiisii intubana cibaadaday wada gelayaan hadday salaatu duxa tahay iyo hadday qiyaamuleyl tahay iyo hadday soonka nebiga calayhi salaatu wasalaam ay tahay soonkiisa iyo hadday tahay salaatu tatawuc fi lbeyt kullu daalika halkaasay soo gelayaan marka xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay qiyaamuleylku ku saabsan yahay waxaanu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu habeen yacni u kacay habeenkaas salaad buu u kacay waa cadayday waa weysaystay dabeedna markaa salaaddii buu u kacay waxaa laga qaadanayaa habeenkii marka la kaco ee la doonaayo in la weysaysto in caday laga hormariyo oo la rumaydo inay markaa tahay sunne ayaa laga qaadanaya markuu nebigu cadayday dabadeed ayuu markaa dabadeedna weysaystay dabeedna markaa salaaddii ayuu u kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda qiyaamkeedii waa dheereeyey oo suuratulbaqara ayuu furfurtay waxaa loo jeedaa bacda alfaatixa markuu takbiiratulixraamka xidhay dabadeed ow dabeedna markaa waxa weeye istiftaaxiyo qiraa'adii la yimi faatixada uu akhrinaayey kadib buu suuratulbaqara akhriyey falaa yamuru biaayati raxmatin ilaa waqafa fasa'al walaa yamuru biaayati cadaabin ilaa waqafa fatacawad nebigu calayhi salaatu wasalaam aayad kasta oo raxmad sheegayso uu soo maro qiraa'ada waa joojin jiray yacni waa isku taagi jiray waxaa loo jeedaa qiraa'aduu joojin jiray dabeedna markaa ilaahay buu baryi jiro oo raxmadda weydiisan jiray jannuu soo maray masalan iyadoo janno la sheegaayo intuu qiraa'ada joojiyo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka baryi jiray jannada hadduu soo maro aayad cadaab sheegaysa hadduu soo marana qiraa'ada waa joojin jiray dabeedna ilaahay wuxuu ka magangeli jiray cadaabka saas aawadee waxaa sunno ah marka sunnaha la tukanayo in aayadaha raxmadda iyo cadaabka sheegayaba in ilaahay lagu baryo mawdica inta la joojiyo qiraa'ada raxmaddiina ilaahay laga baryo la weydiisto cadaabkana ilaahay laga magan galo ma soo aroorin nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadaha faralka inuu sidaa ku sameeyey ha yeeshe ahlucilmigu waxay yidhaahdeen salaadaha faralkaana waa bannaan tahay in lagu sameeyo laakiin sunne uma aha ee waxay noqonaysaa mid markaa jaa'isay noqonaysaa waayo waxaa markaa sunnaha ku bannaanaaday faralkana waa ku bannaan yahay laakiin mawdica uu nebigu kula yimi ayay sunne ku tahay yacnii mawdicaas ayay markaa sunne ku tahay waxaa kaloo xadiidku sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam rukuucdiina inuu dheereeyey sida qiyaamkii qiraa'a iyo akhrinu ugu dheereeyey ayuu rukuucdiina dheereeyey famakasa raakican biqadri qiyaamih wuxuu ku sugnaaday xaaluu rukuucsan yahay qadar markaa qiyaamkiisii ku dhow biqadri qiyaamihi waxaa loo jeedaa qadar ku dhow baa laga tilmaamaya marka waxaa laga qaadanaya wakhti dheer inuu rukuucsanaa baa laga qaadanaya rukuucda adkaartu kula yimi waxaa ka mida tasbiixdan subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadama ayaa ka mida waa nasahaad ilaahay la nasahaayo ilaahay baa xumaan laga hufayaa oo lagu ammaanayaa inuu xumaan ka dheer yahay oo ilaahay baa loo tasbiixsanaya lana ammaanaya waa tasbiix iyo ammaan nebigu calayhi salaatu wasalaam kadib waa sujuudayey qadarkii rukuucdiisoo kale ayuu sujuudayey marka rukuucdiina inuu dheeraynayey sujuuddiina dheeraynayey ayaa xadiisku tilmaamaya sujuuddana sidaas si leeg wuxuu ku yidhi intuu markaa rukuucda ku yidhi in la mida ou ku celcelinaayo subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadama yacni saasuu daahir wuxuu ku yahay xadiidku suuratulbaqara inuu ragcaddaa ku dhammeeyey ragcaddii labaad aala cimraan buu akhriyey suma qara'a aala cimraan waxaa loo jeedaa bacda alfaatixa ragcaddii labaad buu ku akhriyey faatixada dabadeed suma suuratan suuratan yafcalu midla dalik dabeedna suurad suurad ayuu saa u sameeyey yacnii ragcad walba inuu markaa suurad ku tukanaayo oo suuratu nnisaa iyo suuratulmaa'ida iyo yacni markaa sida ay noqonayso marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida qiyaamuleylkiisu u dheeraa ayuu tilmaamaya waayahay ahlucilmiga qaarkood waxay markaa iyagu fadilaan inaan markaa la odhan farallada kollay sunne markaa waxaa kuma aha ee culamada qaarna jaa'is bay ka cabireen qaarna waxay yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama aanu ka odhan yaan lagu odhanba sheekh albaani wuxuu ka mid yahay qolada odhanaysa mar haddii aan nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadaha faralkaa laga soo warin markuu aayad raxmadeed soo maro inuu ilaahay raxmadda weydiisan jiray markuu aayad cadaab soo marana inuu ilaahay ka magangeli jiray cadaabka inuu ka magangeliyo uu ilaahay ka baryi jiray maadaama taa aynay soo aroorin itibaacu wuxuu keensanayaa in layska daayo faralka aan markaa lagula iman oo aan markaa qiyaas lala iman waxau yidhi alcalaamat alalbani hada inama warada fi salaati alleyli kama fi xadiisi xudayfa famuqtada alitibaaci saxiixi alwuquufu cinda alwaarid xadiiska xudayfa waa xadiis kaleo isaguna mawduucan oo kale ku soo arooray oo sidan oo kale sheegayay wuxuu ku soo arooray in qiyaamuleyl bay ku soo aroortay salaadda habeenkii bay ku soo aroortay inuu sidaa nebigu sameeyey marka itibaaca saxiixii wuxuu keensanayaa in inta soo aroortay lagu kaaftoomo lagu joogo wa cadamu tawasuci fiihi bilqiyaasi waalra'yi yacni aan laguna tawasucinoo lagu ballaarsan qiyaas iyo ra'yi fa innahu low kaana dalika mashruucan fi lfaraa'idi aydan lafacalahu sala allahu alayh wasalam hadday mashruuc ku ahaan lahayd farallada nebigu calayhi salaatu wasalaam waa samayn lahaa walow facalahu la nuqil mashruucana asaalatan waxaa loo isticmaalaa shayga ama waajibka ama sunnaha ah ee shayga jaa'iska ah waa mashruuc lama yidhaahdo ilaa majaazan in loogu itlaaqayo mooyaane haddii la yahay shaygaasi waa mashruuc yacnii looma jeedo waa mubaax waxaa loo jeedaa ama waa waajib ama waa sunne shayga mashruuci waa saas laakiin majaazan culammada qaarkood inay itlaaqaan waa dhacdaa yacnii shaygii mubaaxa ahaa inay mashruuc ku itlaaqaan laakiin majaaz markaa weeyaane xaqiiqa maaha laakiin sheekhu waxay u eg tahay inuu isaga hadda markaa cibaarada majaaska inuu isticmaalayo hadda walow facalahu la nuqil hadduu nebigu samayn lahaana waa lasoo naqlin lahaa bal kaana naqluhu awlaa min naqli dalika fi nnawaafili kama laa yakhfaa waxaabay noqon lahayd raritaanka lasoo raraya lasoo naqlinayaa mid markaa waxa weeye sunnaha uga awlaysan bay noqon lahaydoo yacni dee farallada fara badnaa inuu qiyaamuleyl nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkan sameeyo qiraa'adiisa la maqlo qiyaamuleylka iyo in markaa salaadaha faralka la maqlo qiraa'adiisa salaadaha jahriga ah dee waxa markaa badnayd salaadaha jahriga oo maalin kastaba iyo habeen kastaba yacni markaa xilli kastaba waa jiraysay yacni habeen kastaba waa jiraysay yacni waxa weeye maqrib iyo cisho iyo subax subaxu maalin buu xisaabsan yahay oo darafkii maalinta ayuu markaa dhacay habeenkiina waa laga baxay calaa kulli xaal yacni xilli kasta oo habeen kasta ah dee salaado jahriyaa jira marka qur'aan badanna nebigu waa akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam oo kala duduwan buu akhrin jiray dee marka aayadaha raxmadda iyo aayadaha cadaabka inuu soo maraa waa dhacaysay marka hadduu markaa taa samayn waayey inaan mashruuc ahayn baa laga qaadanaya calaa kulli xaal wajhatu nadarkaasi kollay quwadiisu leeyahay xooggiisu leeyahay culamo kale oo markaa jawaas ka cabirayo sunno aan ka cabirayna waa jiraan oo iyagu markaa wejigaa kale yacni markaa maray calaa kulli xaal laakiin waxaa la ysla ogol yahay kollayba sunno inayna farallada ku ahayn baa la ysla ogol yahay laakiin salaadaha sunnayaasha ah khaas ahaan qiyaamu leylka inay sunno ku tahay baa laga qaadanayaa xadiiskan iyo xadiiska xudayfaba markaa laga qaadanaya sidaas ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa baryada ilaahay la baryayaa inay fiican tahayna waa laga qaadanayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay baryi jiray marka baryada ilaahay in lala yimaado la badsado taasna waa ku sugan tahay oo waxa weeye waa laga qaadanaya wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum rabbigeen wuxuu yidhi aniga ibarya waa idinka ajiibaya waa idinka aqbalaya haddaa ibaridaan marka baryada ilaahay waa in la badsadaa oo khaasatan wakhtiyada salaadaha lagu jirana ilaahay lagu baryaa waayahay baabka afar iyo afartanaad baabu maa jaa'a fii qiraa'ati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam ay baabu dikri maa jaa'a kii ku yimi sheegista la sheegaayuu u baab yahay fii qiraa'ati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam akhrintii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qur'aanka akhrin jiray sifadeeda waxaa ku yimi ee axaadiisa ayuu u baab yahay xadiiska saddex boqol iyo afar iyo toban qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadasanaa alleysu can ibni abi mulayka can yacla bni mamlak annahu sa'ala umma salamata can qiraa'ati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam faida hiya tancacu qiraa'atan mufasaratan xarfan xarfa qutaybatu ibnu saciid iyo leys ibnu sacdinba horeaynu soo marray iyo ibnu abi mulayka intaba waa soo marray waa cabdillaahi bni cubaydillaahi bni cabdillaahi bni abi mulayka weeye waxaa inagu cusub yacla bni mamlak yacla bni mamlak nooc jahaalaa baa ku sugan xaafid ibni xajar wuxuu yidhaha waa maqbuul taabiciintii baanu ka mid ahaa maqbuulla waxaa loo jeedaa sidaad hore usoo aragtay waa maqbuulun xaysu yutaabacu wa ilaa falayinu alxadiis istilaaxa ibnu xajar waa saas yacnii goorta markaa waxa mutaabaca uu helo oo cid kale la soo wariso markaasuu maqbuul yahay haddii kale waa layinulxadiisoo maqbuul ma aha taabiciintii buu ka mid ahaa bukhaari baa adabulmufradka wax ugu wariyey abuu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'ina waxbay u wariyeen marka nooc jahaala baa ku jirta markaa sanadka dacfa ku sugan sanadka dacfi ayaa ku sugan imaamu tirmidi xadiiska uu ku soo wariyey jaamiciisa si sidan ka badan oo ka dhammaystiran badan buu u soo wariyey dabeedna waxaa marka uu yidhi sanadkiisan baanu ku wariyey waxaanu yidhi waa xadiisun xasanun saxiix gariibun laa nacrifu ila min xadiisi leys bni sacdin can ibni abi mulayka can yacla bni mamlak can ummi salama waxau ihi waa xasan waana saxiix waxaanuu tilmaamay inuu hariib yahay oo dariiqa keliya uu markaa ku yacni markaa garanayo xadiiskan marka waxa weeye dariiqanun laga hayo saas ayuu markaa tilmaamay haddana waa saxiixiyey oo axaadiis kaleo dee la macno ah ayuu u saxiixiyey ama yacla bnu mamlak inuu ka qabo inuu siqo yahay ayuu u saxiixiyey waxaa kaloo xadiiska soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i ibnu khusayma iyo tabaraani fi lkabiir iyo xaakim ayaa soo wariyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma iyo xaakim ayaa saxiixiyey wa kadalika albanina kutubtiisa qaarkood waa ku saxiixiyey iyadoo kutubaha qaarkood uu yidhi sanadkiisu waa daciif ayaa haddana fii bacdi kutubihi xadiiska waa saxiixiyey waxaana ka mida kuwuu ku saxiixiyey takhriiju mishkaati almasaabiix baa ka mida waxaa ka mida aslu sifati salaa ayaa ka mida marka waxa weeye shawaahid kale inuu leeyahay daraaddeed ayuu marka u saxiixiyey yacla bni mamlak wuxuu su'aalay umma salama magaceeda waxaa loodhan jiray hinda binti abi umaya waana zawju nabiy sala allahu alayh wasalam oo ummahaatu lmu'miniinkay ka mid tahay can qiraa'ati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam qiraa'adiisii iyo sifadii uu qur'aanka u akhrin jiray ayuu markaa su'aalay fa idaa hiya tancatu qiraa'atan mufasaratan xarfan xarfaa waaba iyadii oo sifaynaysaa qiraa'atan mufasaratan qiraa'a la caddeeyey oo la kala saarsaaray oo la waadixiyey xarfan xarfan xaraf xaraf markaa waxaa loo caddeeyey mufasara bimacnaa mubayana waxay ku sifaysay qiraa'ada nebigu sala allahu alayh wasalam inay ahayd qiraa'o dabdigeedu dhammaystiran yahay xurufaha si fiican loo soo saarayo xaraf walba xaqiisa loo dhammaynaayo xaraf walba la bayaaminayo yacni markaa la taam yeelayo aan waxba markaa waxa weeye laga garoocanaynin yacni waxa weeye ikhtilaas iyo waxba aan lagu samaynaya la dhammaystiraayo oo waxa weeye xuruftii la kala bayaaminayo xuruftii la kala caddaynayo ay tahay qiraa'o tartiil ah oo waadix ah oo cad oo xarafka shadan xarafka aan shadnayn xaraf walba xarakadiisa xarafka reeban yacni sifaadka xuruuftu leeyihiin mid walba la bayaaminayo oo waxa weeye xaraf walba gaarkiisa loo caddaynayo halkaasna waxaa laga qaadanayaa qiraa'ada tartiilka ah ee xuruufta la bayaaminayaa inay tahay qiraa'adii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee haddii qiraa'adii la dudubiyo oo xuruufaha qaarkood markaysa waxa la liqo oo waxa weeye xuruufaha qaarkood la bayaamin waayo yacni waxa weeye tan noocaasi waxay noqonaysaa inaan qiraa'adii nebiga calayhi salaatu wasalaam aynay waafaqsanayn markaa sidaa tartiilkaa in loo akhriyo qur'aanka oo xuruufta la kala bayaamiyaa waa sida markaa waxa weeye saxan weeye tadabburkiina iyadaa u dhow oo haddii la dudubiyo dee waxaa laga yaabaa tadabburkii inaan laga boganaynin oo qofku aanu u fiirsan karayn bal xadiiska ku xigan aan eegno xadiiska saddex boqol toban iyo shan qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa maxamed ibnu bashaarin qaala xadasanaa wahb bnu jariir ibni xaasim قال xدثنا أbي عن qتاadة qال qلت لأنس بن مالك kيf kانت قراءة رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاla mda ragga sanadka dhammaan horaynu usoo aragnay dhammaanna waxa weeye waa siqaad weeye waxa uun markaa xusid mudan jariir ibnu xaasim yacni isagoo siqa ah ayaa haddana xadiiskiisa qataade uu ka warinayaa dacf yari ku jiraa oo waxaa jira ruwaadda qaarkood oo inta la tawsiiqiyo culammadu siqa ay yidhaahdaan ayaa haddana fii bacdi ruwaati markay wax ka warinayaan la daciifiyaa marka siqo isagoo ah ayaa haddana fii xadiisihi can qataada dacfun xadiiskiisuu qataade ka warinaayo dacfaa ku sugan ha yeeshee mutaabaca ayuu haystaa oo hammaan baa ku raacay oo la soo wariyey oo qataado xadiiskan kala wariyey bukhaari baanu ku sugan yahay oo xadiiska hammaame qataado uu ka warinayo waa isla xadiiskane wuxuu ku sugan yahay fii saxiixi albukhaari markaa xadiisku waa saxiix weeye bukhaari baaba saxiixa ku soo wariyey raqamka uu ku soo wariyeyna waa shan kun iyo afartan iyo lix can qataadata qaala qultu lianas ibni maalik qataada wuxuu yidhi waxaan ku idhi anas ibnu maalik baan waxaan ku idhi kayfa kaanat qiraa'atu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam sidee bay ahayd sifadee bay ahayd akhrintii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qur'aanka akhrin jiray yacnii sifo sideeyuu u akhrin jiray qaala madda wuxuu anas yidhi maddan ay kaanat daata maddin mid mad u saaxiibay ahaydoo la madaayo qiraa'o la jiidaya bay ahayd oo meesha mad kale la madaayo riwaayada bukhaarigu waxay u soo aroortay kaana yamuddu madda wuxuu madayey mad buu madayey riwaayo kaleoo isla bukhaariga ah waxay ahayd kaanat maddan mad bay ahayd kaanat halkan way xadfantaho su'aashay ku jirtaa kayfa kaanat qiraa'atu rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam alsu'aalu mucaadun fi ljawaab marka waxay ka dhigan tahay kaannahu uu ku jawaabay kaanat maddan yaa ila qaacidadu waxay tahay su'aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey haddaba riwaayada bukhaarigu kaanat waabay muujisay kaanat maddan ay daata maddin mid mad u saaxiiba bay ahayd summa qara'a kadib buu akhriyey anas sida bukhaariga ku sugan bismi illaahi alraxmaani alraxiim yamuddu bibismi illaahi wayamuddu bialraxmaani wayamuddu bialraxiim markaasuu wuxuu markaa akhriyey bismi illaahi alraxmaani alraxiim buu akhriyey anas isagoo misaalinaya nebiga qiraa'adiisii tusaalaynaya oo sifadii doonaya inuu caddeeyo markaasuu wuxuu maday bismiillaahi waa maday alraxmaanina waa maday alraxiimina waa maday marka muduudda in la muujiyo oo medka la akhriyo ayaa laga qaadanaya marka leeyahay qiraa'ada nebigu med bay ahaydna meel aan mad ahayn buu medi jiray laga tilmaami maayo ee waxaa looga jeedaa yamuddu alxarfa aladii yastaxiqu almadda wuxuu markaa madayey xarafka mutaysanaya madka ayuu madayey marka kaanat maddan ay mamduudatan ama daata maddin marka xuruuftii madka mutaysanaysay ayuu madayey madkaasi ha ahaado mad dheer ama ha ahaado mad gaaban yacni noocu doonaba marka ha noqdo madka dabiiciga ah yacnii wuxuu akhrinayay mad dabiiciya oo qadarkii kama dheeraynaynoo kuma mubaalaqoonaynoo yacni ma dhaafinayn meelaan mad ahaynna ma madaynin meel mad lena madka intiisii ma dhaafinaynin meesha madka dheer lena madkii dheeraa buu madayey yacni markaas saasuu tilmaamayey marka uu tusaaleeyey bismiillaahi iyo alraxmaani iyo alraxiim madkii dabiiciga ahaa buu tusaaleeyey madkii dabiiciga ahaa alifka allah ku jira marka la yidhaahdo iyo alraxmaan alifka ku jira iyo alraxiim yacni xarfumadka ya'da ee ku jira allaahumma ilaa in laysku taago maddu caardi sukuun marka uu yimaado lasii dheereeyo waxay noqonaysaa iyaduna markaa mid jaa'isay noqonaysaa oo kamaalkii bay noqonaysaa kamaalkii ayay noqonaysaa madkiina waxa weeye waa mad asliya iyo mad farciya weeye yacni mid walba madkeeduu siinayey madka markaa asliga ah wuxuu noqonayaa waa madkan dabiiciga ah ee nuuxiiha yacni marka waxa weeye waaw reebban oo godaal ka horreeyo iyo reebban oo kasra ka horrayso iyo alif alifka waxaynu u jeednaa allayina alifulayinaynu u jeednaa etay culammadii mutaqadimiinta qaarkood ka cabbiri jireen alifulyaabisa ay hamsada ka cabbiri jireen bacdi markaysagaa lugawiyiinta ka mida sida farra iyo taa hadda muraadkeennu ma aha taa ugama jeedno marka yacni madkaasi waa madkii asliga ahaa waa mad dabiiciya weeye marka qadarkiisii lagama dheeraynayo lagama badinaayo madka kale ee markaa farciga ahina wuxuu noqonayaa ama sukuun baa keensada ama hamsaa keensata labada mid baa keenta yacni waxay ku timaaddaa in waxa weeye alifkii ama ya'dii reebbanayd ee kasradu ka horraysay ama waawgii reebbanaayee dammadu ka horraysay in markaa ama hamza ka daba dhacdo oo ay hamza daba taallo ama sukuun uu ka daba dhaco shadka haddii la yidhaahdana shadku waa sukuunun weeye waayo labada xarafee isku shadeen ka horaa reebban ka dambana waa xarakaysan yihin marka madkaa kale waxaa keenaa ama waa hamza ama waa sukuun yacni mid waajiba iyo mid markaa jaa'isaba waa leeyahay maxalkiisaa markaa lagu baran marka waxaa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu madadka muujin jiray oo yacni meesha mad kale madkii akhrin jiray ayaa markaa xadiidkanna tilmaamaya xadiidkanna saas yadaa buu tilmaamaya saas aawadeed waa inaan madadka laga tegin madka haddii laga tago xaraf baa laga tegin xaraf ayaa laga tego meeshii mad leh haddii madkii laga tago oo madkaasina uu ahaa markaa ama kii asligaa uu ahaado ama mid markaa waajibaba uu ahaado min xaraf laga tegay ayay markaa ka dhiganta markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qiraa'adiisa waa muujin jiray waa jiidi jiray yacnii waa madi jiray kamaalkuu u dhammayn jiray xuruuftuu xaqiijin jiray meesha shadan buu shadi jiray yacnii xarafka shadan iyo xarafkaan shadnayn waa kala muujin jiray xaraf kastoo shadan waa in shadkiisa la muujiyaa meesha hunnada ee hunnadeeda loo yeelaa wahaakadaa wax mubaalaqaan aan lagu samaynoo yacni codka naqmada jeclaysi lala sii jeclaysanayo oo la doonaayo in lagu yaro raaxaysto ama marka waxa weeye qiraa'ada la isyaa ku yaro wanaajiye la iska jiidjiido yacni muraadku ma aha taa nebigu ma samayn jirin calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye sunnat alqiraa'a laga baxaya haddii caynkaa la sameeyo waa in dawaabidda xidhaysa ay noqotaa yacni waxa weeye qiraa'adu yacni siday tahay in loo raacayo xagga markaa istaagga haddii laga eegana waxa weeye aayadaha in laysku taago xadiiska soo socdaa laga qaadanaya xadiiska saddex boqol toban iyo lix qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa caliyu bnu xujurin qaala xadasanaa yaxya bnu saciidin alumawiyu can ibni jurayjin can ibni abi mulayka can ummi salamata qaalat kana anabiyu sala allahu aleyh wasalam yuqaticu qiraa'atahu yaquulu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin caliyu bnu xujurin horaynu usoo aragnay yaxya bnu saciid alumawi waa yaxya bnu saciid ibnu abaan weeye waa nin saduuqah asxaabu alkutubi sittana waxbay wariyeen ibnu jurayj horeynu u soo marray waxa weeye tadliis ayaa marka waxa weeye yacni ku sugan laakiin sida kale dee waa nin siqaa horeynu u soo marray hore ayaynu u soo marray xadiiskan imaamu tirmidi waa ku soo wariyey jaamiciisa waxaanuu yidhi haada xadiisun ghariib waa xadiis ghariiba buuli siday culammada markaa qaarkood ay baraarujiyeen hadduu imaamu tirmidi yidhaahdo xadiisku waa ghariib uu yidhaahdo aan waxba raacin laa xasan walaa saxiix midnaba aanu ku darin wuxuu uga jeedaa waa daciif sidaa waxaa baraarujiyey ahlucilmiga qaarkood uu ka mid yahay alcallaamat alalbaani wa bihi yaqra'u abuu cubaydin wayakhtaaruh sidan baa abuu cubaydna akhrin jiray uuna dooran jiray wuxuu u jeedaa maliki yowmi iddiin ou inoo keeni doono haakada rawaa yaxya bnu saciidin alumawiyu wahayruhu can ibni jurayjin can ibni abi mulayka can ummi salama walaysa isnaaduhu bimuttasil yacnii sanadkiisu ma xidhiidhsana buuli marka xadiiskani xadiiskii hore ee aynu soo aragnay baabka aynu ku bilownay waa isla xadiiskii weeye waa laba riwaayo kala duwan riwaayadaa hore ibnu abi mulayka iyo ummu salame waxa u dhexeeyey yaclaa ibni mamlak baa u dhexeeyey riwaayadanna waxba uma dhexeeyaan laakiin can buu kaga warinaya can ayuu kaga warinaya imaamu tirmidi wuxuu doortay in markaa riwaayada hore arjax tahay oo xadiisku uu ku sawaabku yahay sawaabka sanadku in ibnu abi mulayka ummu salame xadiiskan toos aanu uga qaadan ee yacla bnu mamlak uu ka wariyey yacni markaa sidaas aawoodee xadiiskan riwaayadan inay tahay munqatica saas aawadeed buu u daciifiyey wuxuu idhi isnaadkiisu muttasil ma aha sababtuna waxay tahay lianna leysa bna sacdin rawaa hada alxadiisa can ibni abi mulayka can yacla bni mamlak can ummi salama wa xadiisu leysi asax xadiiska leys baa sixo badan waayo leys waa ka quwo badan yahay ibnu jurayj markaysaga waa ka quwo badan yahay marka maadaama caynkaa tahay sida markaa leys u soo wariyey baa arjax ah marka xadiisku inuu munqatic yahay sanadkiisu ayaa saxan walaysa fii xadiisi leysi wa kaana yaqra'u maliki yowmi iddiin xadiiska leysna kuma sugnayn buu yidhi tirmidi maliki yowmi iddiin buu akhrin jiray xadiiskaa leysna kuma sugnayn ha yeeshee culammada qaarkood kan laftiisa waa saxiixiyeen waxaanay yidhaahdeen ibnu abi mulayka waa la kulmay ummu salama waxna waa ka wariyey labada riwaayana isma diidayaan waxay aqbali kartaa inuu waxa weeye yacla bnu mamla ka maqlay kadibna uu musalame la kulmay oo uu musalame toos uga wariyey waxay kaloo aqbali kartaa markuu yacla bnu mamlak u weydiinaayo ummu salama inuu joogayba ibnu abi mulayka ayay aqbali kartaa saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood ay saxiixiyeen xaakim waa soo wariyey xadiiska waana saxiixiyey shardiga bukhaariyo muslim buu ku saxiixiyey daara qudni isaguna sanadka xadiiska waa saxiixiyey albani waxau yidhi alxadiisu lahu turuqun kasiira turuq badan buu xadiisku leeyahay sida markaa sifatu salaati aan ku caddeeyey iyo irwaagaba sidaas aawoodee xadiisku waa saxiix yacni turuqdaa uu leeyahay ayuu saxiix ku yahay waa yahay can ummi salamata qaalat kana anabiyu sala allahu alayh wasalam yuqaicu qiraa'atahu yaquulu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ummu salama waxay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yuqaticu mid googooya oo jarjara qiraa'atahu akhrintiisa uu qur'aanka akhrinaayo waa googooyn jiray yaquulu wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo inuu markaa aayaddii isku taago saasuu akhrin jiray yuqaticu waxaa loo jeedaa yacnii aayad walba gaarkeedu uu akhrin jiray oo aayaddii buu isku taagi jiray suma yaqifu markaasuu istaagi jiray suma yaquulu alraxmaani alraxiim alraxmaani alraxiim buu haddana odhan jiray suma yaqifu markaasuu istaagi jiray istaagi jiray waxaa loo jeedaa yumsiku can ilqiraa'ati qaliila akhrinta ayuu in yar iska dayn jiroo aamusi jiray wa kaana yaqra'u maaliki yowmi ddiin wuxuu ahaan jiray mid akhriya maaliki yowmiiddiin mid akhriya buu ahaan jiray imaamu tirmidi xadiiska jaamiciisa waa ku soo wariyey waxaanu ugu soo wariyey maliki yowmiiddiin iyadoo alifku aanu la socon isla sanadkan baanu ku wariyey shuraaxda qaarkood waxay yidhahdeen jamiicu nusakhi ashamaa'il nusakha shamaa'il dhammaantood uma jeedaan matbuuca waxay u jeedaan makhtuudaadka laga hayo ee farguriga ku qoran nusakha shamaa'ilkoo dhan dhammaantood waxay qorayaan maaliki yowmiiddiin bilalif shuraax kala duwan baa saa sheegtay miirak shaah baa sharaxiisa ku sheegay baajuuri baa sharaxiisa ku sheegay culamo kale ayaa sheegtay marka waxa weeye jamac badanoo culammada ka mida ayaa saa sheegeen marka maadaama sida macruufka xadiiskani ku yahay uu yahay maliki yowmiiddiin waxaa laga yaabaa sahwigani inuu nusaakhdii ka dhacay weliba qariinana ay tahay jaamica laftiisa inuu ugu yaallo biduuni alif maliki yowmiiddiin oo ugu yaallo masaadirta kale xadiiska soo warisayna uu ugu sugan yahay maliki yowmiiddiin hadday xaakim tahay hadday abu daawuud tahay iyo hadday markaa tahay waxa weeye jaamica markaa tirmidi intaba labadabana nebigu waa akhriyey calayhi asalaatu wassalaam maaliki yowmiiddiin iyo maliki yowmiiddiin saas aawadeed baa markaa labaduba mutawaatiro ay yihiin sheekh albaani wuxuu odhanayaa walqiraa'ataani mutawaatirataani canhu sala allahu alayh wasalam labada qiraa'aba nebiga calayhi salaatu wasalaam mutawaatir bay ka yihiin maaliki yowmiiddiin iyo maliki yowmiiddiin qiraa'aadka sabcigaana ku kala qaybsan qiraa'aadka sabcigaana ku kala qaybsan masaaxiiftana waxay ugu qoran tahay yacni markaa in markaa miimka iyo laamka laysku xidho waa si uu markaa rasmigii u aqbali karo labadii qiraa'aba ilaa rasmi iyo dabdi baa kala jira rasmigu waa hay-adda kelmadda loo qorayo dabdiguna waa xarakaadka la saarayo iyo shadadka iyo sukuunka iyo alifka yare marka alalifu alkhinjariya alifka yare soo laalaada marka masaaxiifta waxay ugu qoran tahay in miimka laamka lagu xidho dabeedna alif yar lasoo laalaadiyo ee in alifkii taagnaa ee lagu qoro yacni masaaxiifta uguma taalo rasmigii labadaba markaa waa aqbali karaa dabdigan markaa ku saabsan alifulkhinjariyana dee waa mar dambe markii uun xarakaadka iyo sukuunanaha iyo shadadka markaysagaa loo yeelay masaaxiifta ayuunbaa taana lagu sameeyey marka taana saas yadaa weeye calaa kulli xaal xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye aayad kasta laysku taago ayaa laga qaadanaya oo sunnada qiraa'adu ay tahay in aayadaha laysku taago sidaas ay tahay sida uu markaa waxa weeye ummu salamaba ay ku tusaalaysay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suma yaqifu alraxmaani alraxiim suma yaqifu yacni waxay tilmaamaysaa aayad kasta in isku taagayo riwaayaadka qaarkoodna waaba sii caddaynayaan yuqaticu qiraa'atahu aayatan aayatan sida markaa waxaa weeye kutubta soo warisay xadiiska qaarkood ay siyaadadaa ku dareen aayadaha wuxuu u googoyn jiro u jarjari jiray aayatan aayatan aayad aayad buu u googoyn jiray yacni markaa abu daawuudka iyo markaa khayrkiiba ay saa u soo wariyeen saas aawadeed waxay yidhaahdeen culammadu aayad kasta in laysku taago ayaa sunno ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam qiraa'adiisii waafaqaysa oo aan aayadihii markaa la xidhiidhin ee aayad kastaba laysku taago ka warran hadduu macnuhu isku tacalluqo oo aayaddan aakhirkeedu uu ku tacalluqaayo macnaha aayadda kale waxay culammada markaa ay qaarkood tilmaameen culammada muxaqiqiintii waxay sheegeen xataa macnuhuba ha isku tacalluqeen aayad walba gaarkeedaa la ysugu taagaya waana sida marka waxaa weeye ibnu jazari laftiisu marka uu sheegay culammada muxadisiintaana bacdi ka midi markaysaga ay mareen culammada quraa'daana bacdi ka midi markaysaga ay ku tageen sida sunnada waafaqsani walow macnuhu haba isku tacalluqee aayad walba in laysku taago weeyaan taasna saas yadaa weeye waxaan kaloo baraarujinaynaa marka aayadaha la ysku taagayo mawdicii la ysku taagaba waa in markaa la reebaa oo xarakada aan loo baaqi yeelin marka la ysku taagayo waa in la reebaa waayo laxni weeye xaraf xarakaysan laysku taago qur'aanka xaraf xarakaysan laysku taagaa waa arrin khalad ah saas aawadee waa in la reebaa halkaa waxaa kaloo jira dadka qaarkood taa waa qaateen waana fuliyeen oo inay mawdic kasta isku taagayaan ay reebaan waa fuliyeen laakiin qaladka soo baxay waxay tahay hadday dhacdo inay xidhiidhiyaan reebitaanka iyadoo reeban meeshii ay reebeen bay xidhiidhinayaan waana qalad hadday noqoto markaysagaa ha dhow inay xidhiidhiyaan reebitaankii inay u daayaan maaha waa inay xarakadiisii siiyaan xarakadiisii inay siiyaan weeye waa dhacdaa markaysaga marka carabiyada yacni waxa dhacda markaysaga yacni xarafkii meeshii mawsuulka ahayd xukunkii waqafka in la siiyo ayaa dhacdo iyadoo marka waxa weeye la xidhiidhiyey haddana markaysaga waxaan yacni sukuunkii loo baaqi yeelo laakiin taasi waxay ku saabsan tahay daruuro shiciriya wax la mid ay ku saabsan tahay iyo carabiyay ku saabsan tahaye qur'aanka taa lagulama iman karo ee waxa laasim ah hadday dhacdo in la xidhiidhiyo waa in xarakadeedii loo soo celiyaa oo iyadoo reebban aan marka waxa weeye yacni markaa la waslin wa rubbama uctiya lafdulwasli maa lilwaqfi nasran wa fasha muntadima rubbama buu ka cabbiray ibnu maalik wa rubbama uctiya lafdulwasli maa lilwaqfi nasran waa dhacdaa wakhtiyo aan badnayn in lafdigii wasliga la siiyo wixii waqafka u sugnaadayoo in sukuunkii markaysagaa loo keenay lilwaqfi sukuunkii caaridka ahaa yacni waqfiga daraaddii loo keenay in la siiyo waa dhacdaa markaysaga hadalka nasriga ah rubbama waa qaliil wa fashaa muntadima laakiin nadmiyaday faashi ku tahay hadalka aan nadmiga ahayne nasriga ah faashi kuma aha calaa kulli xaal waa in markaa waxaa weeye loo baaqi yeelaa xarakadii la soo ceshaa saas aawadeed qalad bay noqonaysaa inta la reebo haddana waxa weeye in la xidhiidhiyo cala sabiili mihaal dadka qaar waxay odhanayaan alraxmaan alraxiim maaliki yowmi iddiin ya saani isugu taagi maayo sidii wax istaagayoo kaluu iska dhigayaa dabadeedna marka waxa weeye wuxuu samaynayaa inuu haddana xidhiidhiyo ayuu samaynayaa tan noocaasi waxa weeye waa mid qalad ah waxaanay noqonaysaa miim keliyu akhriyu miim keliyu akhriyu alraxmaan alraxiim maaliki yowmi iddiin mar keliya makhrajkan yacni dibnahani isugu qabsameen miimka tii abicamarkee waxa weeye uu isku shadi jirayna dee muu samaynoo qiraa'a abicamar ma akhrinayn shadkii iyo dee markaysagaa qunnadeedii iyo taana markaa lama iman qiraa'a abicamarna ma akhrinayn yacni waxa weeye idqaamulkabiir dee marka waxa weeye miduu akhrinayey ma aha marka waxa weeye calaa kulli xaal tan noocaasi waxay ka mid tahay khaladada jiray ka mid tahay marka waxaa weeye waa in laysbaraa in xaraf kastoo laysku taagayo xarakadiisa in la ogaado waa in la aqoonsadaa ya nin sheekha ayaa wuxuu yidhi maxaa xufaad ku sheeganaysaan haddaydaan garanay xarafka isku taagteen xarakadiisa haddii laydinku yidhaha xidhiidhiya garan maysaan xarafka isku taagteen xarakada uu leeyahay garan maysaan waxyaala la ysku jirrabay ka mid tahay in la halkaa wasli qaar baa lagu yidhi markaysa markaa waxaan yani arsalnaa rusulanaa tatra hadda markaysa markaa waxaan yani wasli baa la yidhi markaasuu akhriyay tatran dee tanwiinina kuma qorro qiraa'adaynu akhrino qiraa'o kale mooyaane qiraa'adaynu akhrinaa tatran ma aha hal xarakoo kordhi keliya ay leedahay marka waxaa weeye yacni meeshii inay kor dhigan tahay inay hoos dhigan tahay in yacni marka waxa weeye siday tahay qofku waxa weeye waa inuu markaa gartaa markaa saas aawoodee calaa kulli xaal inuu wakhtiyada qaarkood yacni uu yacni wasliyo oo uu aqoonsado xarafkanuu isku taagaya xarakadiisa si aanu u qaldin hadday noqoto inuu xadri akhriyo oo uu dedejiyo oo uu wasliyo yacni markaa si aanu markaa qalad u akhriyin taasna waa mid yacni loo baahan yah wy malik iyo maalik maaliki yowmiddiin iyo maliki yowmiddiin labaduba waa xaq saynu hore usoo sheegnay labadana waxaa sii ablaq ah malik baa ablaq ah oo malik waa boqorkii yowmulqiyaamaha maaliki yowmiddiinna waa kii mulkinaaya yowmulqiyaamaha waa ta la odhan jiray haddaa ziyaadatulxuruufi waxay faa'iidaynaysaa ziyaadat almacnaa laakiin waxaa la odhanaya taasi waa aghlabi waa haalibka waa sida haalibka ah min hayri ilghaalib waxa ah inta xuruufta yari ay macno badnaato oo melik waxay faa'iidaynaysaa dee inuu maalik yahay iyo dheeraadba oo kullu melik fa huwa maalik walaysa kullu maalikin malikan carabi ahaan markaad u eegayso oo carabi ahaan u dhadhansanayso melik kastaa iyo boqor kastaa maalikna waa yahay laakiin maalik kastaa melik ma aha saas aawadeed labada waxa ablaqa labaduba yaday xaq yihiin haddana waxa ablaqa melik baa ablaqa ah xadiidka saddex boqol toban iyo toddoba qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa qutaybatu qaala xaddasanaa alleysu can mucaawiyata bni saalixin can cabdillaahi bni abi qaysin qaala sa'altu caaishata radia allahu canha can qiraa'ati annabiyi sala allahu alayh wasalam akaana yusiru bilqiraa'ati am yajhar qaalat kula dalika qad kaana yafcal qad kaana rubbama asara wa rubbama jahar faqultu alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca ragga sanadkaa horaynu u soo marray cabdulaahi bni abi qays marka laga reebo cabdulaahi bni abi qays waa min hiqaati taabiciin waana mukhadram waa min kibaari taabiciin weeye mukhadram waxaa la yidhaahdaa ruuxii wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam muumin ahaa laakiin nebiga aan la kulmin asxaabuulkutubi sita waxbay u wariyeen marka laga reebo imaamulbukhaari oo isaguna adabulmufradka wax ugu wariyey inta kale kutubtooday wax ugu wariyeen imaamulbukhaari oo adabulmufradka wax ugu wariyey mooyaane saxiixa waxba uma warin waana iqo marka xadiidka sanadkiisu waa saxiix muslimna xadiisku wuu dheeraa qica ka midu kollay soo wariyey hadda qica inoo qoran qidco kaloo xadiiska ku sugnay saddex qidcuu xadiisku ka koobnaaye saddex qaybood buu ka koobnaaye qayb baa inoo qoran qayb ayaa inoo qoran muslimna markaa qayb kale ayuu soo wariyey oo isla sanadka tirmidi uu ku warinayo markaa sidaas aawadeed sanadkani waa saxiix calaa sharti muslim shardiga muslim buu ku asaxay culamo badan baa saxiixisay imaamu tirmidi waa saxiixiyey ibnu khusayme waa saxiixiyey ibnu xibbaan waa saxiixiyey xaakim waa saxiixiyey oo calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey albaani waa saxiixiyey muslimna wuxuu soo wariyey qaybta janaabada ku tacalluqda waynu sheegi doonnaaye ayuu soo wariyey qaala sa'altu caaishata radia allahu canha can qiraa'ati nabiyi sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bni abi qays waxa uu yihi waxaan weydiiyey caaisha radia allahu canha can qiraa'ati nabiyi sala allahu aleyh wasalam akhrintii nebiga sala allahu aleyh wasalam qaabkuu nebigu qur'aanka u akhrin jiray a kaana yusiru bilqiraa'ati am yajhar miyuu siraysan jiray akhrinta oo hoos buu akhrin jiray mise waa la jahri jiroo saru u qaadi jiray labada iyomuu samayn jiray riwaayaadka qaarkood waxay u soo aroortay iyadoo hamsadu aynay la socon yusiru bilqiraa'ati am yajhar waxay noqonaysaa markaana hamsatulistifaamku inay muqadaro tahay bay noqonaysa hamsatulistifaamku inay umulbaab tahay horeynu usoo sheegnay markaa sidaas aawadeed mararka qaarkood waa la xadfaa haddii la garanaayo akhfashna waxaabuu yidhi hadday am ka daba dhacdo in la xadfaa qiyaasa saasuu yidhi waa yahay bacdina waxay yidhaahdeen ama badanku waxay yidhaahdeen waa samaaci ee qiyaasi ma aha asarra sideeday u gudubtaayoo mafcuulka sideeday u gaadhaa waid asara annabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiisan waa kaa mafcuulka toos loo siiyey xadiisan bay nasbisata marka ba'da la gelinayo waa laga fasiixsan yaha la yidhi culamada qaarna tawkiid bay ku xambaareen bacdina waxay yidhahdeen waa khilaafu alafsax ila waxaa marka hadalkan odhanaya taabicigaa odhanayee sidii markaa fasaaxada badnayd ama fasiixa ahayd way khilaafsantay yidhahdeen bacdi qaarna masiid inay tahay bay ku xambaareen masiida litawkiid tawkiid loo ziyaadiyey a kaana yusiru bilqiraa'ati am yajhar miyuu akhrinta uu qur'aanka akhrinaayo siraysan jiroo hoos u akhrin jiray mise saru u qaadi jiray qaalat waxay tidhi kullu daalika qad kaana yafcal kulla iyo kullu labaduba bannaan in la godo haddii la godo waxay noqonaysaa kullu daalika qad kaana yafcaluh oo mafcuulkii wuxuu noqonayaa inuu xadfan yahay oo isagaana noqonaya raabitkiina noqonayo jumlada horena ku xidhaya waa yahay kulle haddii la yidhaahdana taqdiir uma baahna mafcuulkii oo muqadamaa yaalla saas aawadeed shuraxda qaarkood waxay yidhaahdeen nasbada ayaa fiican maadaama laga kaaftoomaayo taqdiirkii wax la qadari lahaa kulla daalika qad kaana yafcal taa dhammaanteed waa samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo xilliyada qaarkoodna saru u qaadi jiray qiraa'ada xilliyada qaarkoodna hoos buu u dhigi jiray qiraa'ada qad kaana wuu sii caddeeyey dabeedna markuu sidaa u sheegay dabadeed ayuu haddana sii waadixiyo wuxuu yidhi qad kaana rubbamaa asarra wa rubbamaa jahar qad kaana wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam rubbamaa asar yacni waxaa yacni markaa wakhtiyada qaarkood mid siraystuu ahaa wa rubbamaa jahar wakhtiyada qaarkoodna mid la jaharoo sare u qaaduu ahaa waa yahay marka rubbama buu isticmaalayoo asarra iyo jahara yacni marka u kala geliyey yacni ma odhan qad yusiru wa qad laa yusiru yacni hadda markaysaga waxa badan in markaysaga saas la yidhaahdo laakiin culammada carabiyada qaar baa diidoo yidhaahda qad markaysaga laa lama kulanto haddii qad la yidhaahdo yacni markaa laa lagama dabarido inkastoo bacdi ay banneeyeenoo ibnu maalikba uu isticmaalay marka tani laakiin waa tii laysla oggolaa fasaaxadeeda rubbama asarra wa rubbama jahar faqultu alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca taabicigii wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu abi qays ahaa alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca ilaahay baa ku mahad leh oo ku mahadsan aladii kaasoo jacala fi lamri saca arrinka markaa ka yeelay ballaar ka yeelay mid waasica oo midnaba aanu shiddo iyo dhibaato lahayn midnaba aanu karaaho lahayn midnaba aanu dembi lahayn ee mid walba ay tahay sunnihii nebiga yaa ilaahay baa saa ku mahadsan xadiisku isagoo dheer baa la soo wariyey saddex arrin baanu ka koobnaa masaladan waa weydiiyey saasay ugu jawaabtay caaisha dabeedna wuxuu idhi alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca su'aal labaad buu weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ma wuxuu witriyeysan jiray intaanu seexan mise markuu seexdo dabadeed buu witriyeysan jiray waxay tihi mid walba waa samayn jiray kulla daalika qad kaana yafcal markaana wuxuu ka yidhi alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca yacnii xilliyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaan weli seexan ayuu markaa witriyeysan jiray xilliyada qaarkoodna intuu soo dhowaadka kaco ayuu markaa witriyeysan jiray marna awal alleyl marna aakhir alleyl yacni marba wakhti shakhsigu axwaal buu marayaa yacni mar buu caajisayaa mar buu xanuunsanayaa mar buu safar yahay mar yacni axwaal kala duwan ayaa ruuxu maraya dee marba markaa kii u sahlan yacni wakhtiyada qaarkood baa laga yaabaa dee in xanuun yar iyo wax jiraan baa suuroobi karta wahaakada wakhtiyada qaar baa daal jiraa yacni waxa weye marba markaa nooc shay saddexaad buu weydiiyey wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam janaabada ma wuxuu ka maydhan jiray intaanu seexan miyuu ka maydhan jiray mise marka dambuu maydhan jiray kulla daalika qad kaana yafcal taana waxay kaga jawaabtay intaa dhammaanteed mid walba waa sameeyey inuu waxa weeye maydho janaabadii ka maydho uu dabad seexdo iyo inuu markaa seexdo oo uu janaabada markuu soo kaco ka maydho labada mid walba waa sameeyey taana wuxuu ka yidhi alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca ilaahay baa ku mahad leh arrinka ka yeelay mid waasicoo ballaadhan ka yeelay laakiin waxaynu baraarujinaynaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam janaabada isagaan ka maydhan uu seexanayo wuxuu samayn jiray inuu soo istijoodo oo soo weysaysto ayuu markaa samayn jiray yacni saasoo kale yacni ayuu markaa samayn jiray dabeedna markaasuu seexan jiray hadhowna markaasuu janaabada ka maydhan jiray xilliyada qaarkoodna intuu markaa waxaweye sidaa yeelo ayuu markaa kaba maydhan jiray janaabada oo isagoo ka maydhay janaabadu markaana seexan jiray haakada waa yahay waxaa laga qaadanayaa sida markaa salafku ay ugu dadaali jireen axwaasha nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ogaadaan oo u kuur galaan oo sawjaadkiisa ay ka waraystaan oo weydiiyaan yacni marka ashyaada daqiiqa xataa sida ay u su'aalayaan ya si ay cilmiga u weeleeyaan si ay ugu daydaan nebiga ugu camalfalaan si ay ummadda ugu soo gudbiyaan waxaa kaloo laga qaadanayaa sida marka waxa weeye zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam cilmiga marka ay u faafinayeen oo yacni waxa weeye dadka ay ugu gudbinayaan waxyaalaha axwaasha nebiga ee qarsoon ee dadka kale ka qarsoomaysa inay u gudbinayeen oo u tabinayeen dadka kale si ay ugu camalfalaan yacni markaay ugu sheegayeen xataa wakhtiyada qaarkood ashyaa laga xishoodo yacni marka ay sheegayeen oo ay u sheegayeen yacni nashri cilmiga ay faafinayaan faafin cilmiga ay faafinayaan daraaddeed yacni marka ay u sheegayaan caaishaa la weydiinaya la odhanayaa ninku ma arki karaa xubinta taranka ee markaa xaaskiisa yacni markaa farjigaoo kale taasaa la su'aalayaa eegmada markaa ku saabsan ama aragga markaasaa waxay ku jawaabaysaa ee odhanaysaa anigiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam weel keliya oo biyo noogu jiraan baannu ka wada maydhan jiray oo isaguna dardarsanayey aniguna dardarsanayey markaasaan odhanaya daclii daclii markaasuu odhanaya isaguna daclii daclii aniga intaa ii daa yaa marka biyahaasaan wadaagayni oo mar keliya aannu ku wada maydhanaynaa weelkaa biyaha ku jira baannu dardarsanaynaa bimacnaa waxaa weeye maxaa laga fahmayaa su'aasha la weydiiyey iyo jawaabtay ku jawaabtay waxaa laga fahmayaa inay marka waxaweye si arrinkaa ay ugu kalsoonaadaan inay bannaan tahay oo karaahiya aynay ku jirin yacnii labada markaa isqaba midkood xubinta taranka ee ka kale inuu arko inaynay markaa karaahiye lahayn ayay u caddaynaysaa yaa ilaa haddii marka waxaa weeye aan macnaheedu u dhacaynin waa is arki jirray haddaanu u dhacaynin waxay noqonaysaa su'aashii la weydiiyey kamay jawaabin su'aashii la weydiiyey kama jawaabin bay noqonaysaa taabicigii weydiinayana waa ku qancay iyaduna saasay jawaabtay ka dhigtay xaafid ibnu xajar markuu sheegaayo wuxuu odhanayaa xadiiskaasi nas buu ku yahay mas'alada waa ku cadyahay waa ku cadyahay su'aal baa la weydiinaya markaasaa waxay odhanaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood ayuu markaa haweenkiisa dhunkan jiray yacnii isaga oo sooman markaasaa lagu odhanayaa maadigu ahaa markaasay qoslaysaa marka waxaa weeye kullu daalika waxay tahay waa cilmigii inay doonayeen inay faafiyaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam axwaashiisii qarsoonayd ee dadka kale ka qarsoomaysay inay dadka u tabiyaan oo u caddeeyaan inay markaa doonayeen tan qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo in lala jahro iyo in hoos loo dhigo yacni waxa weeye xaalad baa mid baa fadli badan waxay culammadu yidhaahdeen yacni markaa kii khushuuc badan ee markaysaga qalbiga u saamayn badan ayaa markaa afdal noqonaya hadday jahriga tahay iyo hadday israarka tahay ee siraysadka hoos u akhriska tahay mid walba laakiin masjidka marka la joogo haddii dadkii kale markaa qofku tashwiishinaayo oo dadkii tukanayey yacni markaa qiraa'adii uu ku tashwiishinayo ama dadkii kale qur'aankii ayna ka akhrisan karayn marka waxaa loo mancinayaa sabab kale loo mancinaya yaa waatii xadiis ay ku soo aroortay laa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a qaarkiin qaarka kale yaanu akhrinta sare ugu qaadin laa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a laakiin markuu qofku keligii yahay waxa weeye sida markaa aslaxa u ah ee qalbigiisa u sii fiican inuu u akhriyo markaysaga weeyaan xagga xifdigoo kale markuu doonaayo qofku inuu qaybana qiraa'ada lala jahro ayaa qaybista ugu degdeg badan waayo dee dheguhu inay maqlaan waxay ka qayb qaadanayaan yacni waxa weye qaybistii qur-aanka qaybiy xawaasta loo isticmaalaya loo adeegsanaya mar kastay fara badato xifdigii waa sahlanaanaya oo indhihii ay eegayaan oo dhegihii ay maqlayaan oo carabkii u akhrinayo laakiin hadduu is yidhaahdo marka waxa weeye isha ka akhri oo dee markaa sidaa ku qayb aad iyo aad bay ugu adkaanaysa yacnii dikrigii qur'aanka la akhrinayeyna waxay ku xidhan tahay in lagu dhawaaqo xuruftii la soo saaro oo mid walba makhrajkiisii laga soo bixiyo ayay ku xidhan tahay sidaas aaweed dikriga ilaahay la xusaayo iyo qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo mid walba waa in la sawd ahaan loogu dhawaaqaa laakiin qalbiga aan laga dareerin qalbiga waa inaan laga dareerin qofka is yidhaahdaa faatixada qalbigun ka dareeriyo carabka aan ka akhriyinoo afka aan ka akhriyini salaaddii faatixa ma akhriyin sidaas aawadeed salaaddu ka asixi mayso salaaddu haddii markaysaa markaa uu awoodi karaayo isagaan afkii ka akhriyin yacni salaaddii kama ansaxayso marka taana saas yadaa weeyaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk